taswiirta kow iyo tobnaad dadkii masiixiyiintaha aad ay u fara badanayeen wadaadadii sare ee diinta ee yuhuuddana aad ayay taasi uga xumaayeen markaasaa waxa ay weydiisteen boqor herodos in uu silciyo dadka masiixiyiinta markaasi waxa uu xabisay butros oo waxa uu isku qorshaynayay ama isku duwayey sidii uu dili lahaa dadkii masiixiyiintii kale har iyo habeenba waa ay u tukanayeen si uu markaasi ilaah u badbaadiyo butros habeen habeenada ka mid ah butros waa uu hurdayey habeen habeennada ka mid ah butros waa uu hurdayey oo gacmihiisa waxa ay ku kala xirnaayeen laba nin oo askari markaa ayaa waxaa u timid malaa'igtii ilaah oo kicisay markaasaa waxay ku tihi ka kac butrosow ka kac butrosow nakeen dharkaada soo qaado oo aanu tagnay isla markiiba silsiladihii waa ay kala gogo'een oo albaabadii xabsiga ayaa furmay markaa butros waxa uu raacay malaa'igtii oo waxa ay dhex mareen askartii dhexdeeda laakiin qofna ma arag isaga markaasi butros waxa uu malaynayey in uu riyoonayey oo waxani ay dhab ahayn ilaa uu ku dhaco jidka weyn oo malaa'igtiina ay ka tagto markaasuu butros waxa uu ogaaday in taasi loo soo diray si isaga loo badbaadiyo oo uu ilaah u soo diray butros xabsiga kama uusan cabsanaynin maxaa yeelay waxa uu isaga lahaa nabadda ilaah oo waxaa ku dhex noolayd nabadda ilaah saaxiib haddii aanu nabad kula noolnahay ilaah oo ay nabadduna nafsaddeenna ku jirto dhibaato kasta oo na soo qaabisho waxba kama jiraan oo waxa aanu nahanaynaa kuwa markaasi ku nool si sax ah